guddiga doorashooyinka qaranka ayaa geeyay agabka diiwaangelinta codbixiyaasha deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug agabkan oo loogu talagalay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada ee deegaanada galmudug ayaa waxaa la wareegay xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka madaxa xafiiska guddiga doorashooyinka galmudug abuukar daahir ayaa ka warbixiyay agabkan loogu talagalay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada waxaana uu sheegay in dhowaan ay qaban doonaan doorashada golaha deegaanka ee degmada dhuusamareeb
maanta waxaan kula wareegnay alaabtan aad u jeedaan ayaan halkan kula wareegnay oo nooga timiday xarunta guddiga doorashooyinka iyo soodimaha qaranka magaaladan dhuusamareeb ayaa mardhow waxaa ka bilaabanaya diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa maanta inoo soo gabagaboobaya tababarka dadka diiwaangelinaya codbixiyaasha maanta waxay noo tahay maalin weyn oo aad u farxad badan oo reer galmudug maanta wixii ka dambeeya waxay aadi doonaan diiwaangelinta codbixiyaha taasoo lagu dooranayo dadkii ayaga mateli lahaay insha allah waxaan rajaynaynaa deegaanka galmudug waa deegaan amni ah oo dowladda galmudug ay ka shaqaysay dhammaantiis waxaan noo qorshaysan inaan ka qabanno doorashooyinka golayaasha deegaanada waxaa si rasmiya noogu furmi doona haddii alla yidhaahdo diiwaangelinta codbixiyaasha waxay noo tahay maalin weyn oo qiimo badan kuna farxsanna dadka reer galmudugna ay aad iyo aad ugu farxsan yihiin guddiga doorashooyinka qaranka ayaa wado dadaalo dhammaan dalka lagu gaarsiinayo doorasho qof iyo cod ah laga soo bilaabo golaha deegaanka ilaa heer state si dalka loo gaarsiiyo in ay doortaan cidda ay doorbidaan